waxaa maanta si rasmi ah degmada caabud waaqi ee waqooyiga gobolka galgaduud ah looga furay xafiis ka shaqayn doona sugidda ammaanka xuduudaha ee u dhexeeya dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana xafiiskan oo iska kaashanaya sugidda iyo la socodka xogta gawaarida xuduudaha ka kala gooshaya sida lagu sheegay warmurtiyeeda kasoo baxay shirkan oo yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka galmudug oo ay horkacayaan maamulka degmada caabud waaqi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyadoona xafiis horey arrimahan u qaabilsan looga furay gudaha dowlad deegaanka halka kana xafiiskiisu noqonaya degmada caabud waaq ugu horeyn mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedka galmudug sida gudoomiyaha degmada caabud waaq iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa ka hadlay wax yaroo information aan bulshadana la wadaagno informationkaasu waa mid quseeya nabadgelyada isdhexgalka bulshooyinka qeybahan dowlad deegaanka soomaalida oo aada ogtihiin inaan xuduud dheer la leenahay iyo bulshadeenaan halkan galmudug degan
waxaan rabnaa maanta si ofishala in loo shaaciyo shirar soo socday oo wakhti dheer soo socday afartii biloodo u dambeysay looga hadlaya amniga xuduudaha labada dowlad deegaan oo si kalsooni amni ganacsi iyo badqo bulsho loo helo in aan sosocodka xaqiijinno amnigiisa waxaan ku guulaysanay isfaham wanaagsan iyo is-afgarad ku soo dhammaaday in la helo sharciyaal loo kala qaato labada deegaan oo gaadiidka mid yar iyo mid weynba ay qaadan doonaan dhinaca dowladda kaliilka ama etoobiya xaggeeda waxaa nooga imaan doona waraaq caddaynaysa gaarigaas meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socdo iyo cidda iskale iyo wuxuu wado annaguna sidoo kale waxaan la imaanaynaa dukumeintii saxaafaddana waa la wadaagi doonaa dukumeintigaas dukumeinti si fiican looga fakaray oo dad khibrad yahana ay ka soo shaqeeyeen oo dowladdu ay si fiican ku foomgaraysay oo ilaalinahaya badqabka bulshada
saakata waxaa halkaan laga furaya xafiiska amniga hubinta xuduudaha laamaha amnigana way ka wada shaqaynayaan dowlad deegaanka iyo dowladda galmudug cid kasta oo u gudbaysa naga aadaysa dhinaca dowlad deegaanka etoobiya waxa ay waddo cidda ay tahay caddaynteeda oo dhammaystiran inay ka qaataan oo ay ka amabaxaan laguna hubiyo jakboontiyada iyo xafiiska amniga hubinta xuduudaha ayagana sidoo kale gaadiidka ka imaanaya waxa ay wadaan meesha ay ka soo tageen cidda la socota si loo ogaado waxa la isku gudbinayo maadaama meeshu ay xuduud tahay wax fiican iyo waxsan labaduna ay ka imaan karaan inay labada ciidan si wada jir ah aga shaqeeyaan
ugu dambeyn xogayaha maamulka degmada caabudwaaq ayaa waxa uu akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkan ee ku saabsanaa horitaanka xafiiskan
maanta oo ay taariikhu tahay sagaalka bisha lixaad labaatan labaatan iyo shan waxaa halkan ka soo baxay statementi ama warmurtiyeed runtii ka soo baxay maamulka degmada caabudwaaq ee dowlad goboleedka galmudug kaasoo quseeya furitaanka xafiiska amniga xuduudaha iyadoo la tixgelinahayo xuduudda dheer ay leeyihiin dowlad deegaanka soomaalida iyo dowlad goboleedka galmudug iyadoo la tixgelinayo muhiimadda amniga xuduudaha labada maamul iyo sidoo kale iyadoo laga duulahayo shirar wada tashi oo ka dhacay deegaanada qoraf iyo cilaanle kuwaasoo u dhexeeyay labada dhinac markaan aragnay isdhexgalka ganacsi iyo xiriirka dhaqandhaqaale ee bulshooyinka dowlad deegaanka iyo dowladda galmudug markii la tixgeliya muhiimadda ay leedahay muhiimadda ay lahaayeen shirarkii ka qabsoomay deegaanada cilaanle iyo qorof kuwaasoo looga hadlayay sidii amniga xuduudaha waxa iskaga gudbahaya la xaqiijiyo isla markaasna looga hadlo looga hadlahayay xaqiijinta badqabka gaadiidka iyo dadka iyo amniga guudba waxaa la go-aamiyey in la furo xafiiska amniga xuduudaha kaasi oo si rasmiya maantay oo sagaalka bisha lixaad labaatan labaatan iyo shan uga furmay degmada caabudwaaq isla markaasna dhinaciisii kale ama dhigiisii kaleo xafiiska ahaa mar horaba uu shaqo galay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo dowlad goboleedka galmudug soomaaliya ayaa labaduba wadaaga xuduud beeneeda aada u dheer iyadoona cabudwaaq ay ka mid tahay magaalooyinka dhaadhinaca xadka